Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee xukuumadda Washington ayaa mar kale muwaadiniinteeda ugu digtay in ay u soo safraan Soomaaliya oo ay sheegtay inay ka soo korortay xaalado amni oo halis ah. Digniintan oo dhowaan ay soo saartay wasaaradda islamarkaana gaar u ah Soomaaliya ayaa ku soo baxday heerka ugu sarreeya ee darajada afraad waxayna sidoo kale digniintan ku socotay muwaadiniinta Ameerikaanka ah ee ku sugan xerada Xalane. Mareykanka ayaa sheegay in digniintani ay salka ku hayso halista amni ee ay wajahayaan shaqaalaha Mareykanka ee ka howlgala gudaha Soomaaliya, kuwaas oo amar buuxa lagu siiyay in aysan ka bixi karin gudaha xerada Xalane oo safaaradda Mareykanka ay ku taallo. Wasaaradda Khaarijiga Mareykanka waxay walaac xooggan ka muujinaysaa howlgallada xarakada mujaahidiinta Al-shabaab oo ay sheegtay in ay sii xoogaysteen, islamarkaana suuragal ay tahay in si lama filaan ah ay weerarro halis ah uga fuliyaan goobaha xasaasiga ah oo ay ka mid tahay xerada Xalane oo ah xerada ugu weyn ee ay ku sugan yihiin shisheeyaha duulaanka ku soo qaaday dalkan Muslimka ah ee Soomaaliya. Sidoo kale Mareykanka wuxuu sheegay in meelaha xarakada mujaahidiinta Al-shabaab ay bartilmaameedsan karaan ay ka mid yihiin dhismayaasha dowladda federaalka gaar ahaan villa Soomaaliya, ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa shisheeye, iyadoona wasaaradda sheegtay in xarakada mujaahidiinta Al-shabaab ay adeegsanayaan weerarro nafhur ah oo isugu jira mid keligii duulnimo ah ama kuwo ay soo qaadaan koox ama wixii ka badan, iyadoona si gaar ah u sheegtay weerarada jugta culus ee madaafiicda. Digniintan Mareykanku soo saaray ayaa ku soo aadaysa xilli guud ahaan waxa loogu yeero beesha caalamka ay si weyn uga qaylo dhaaminayaan horumarka baaxadda leh oo ay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-shabaab ku tallaabsanayaan, kuwaas oo haatan kaabiga ku haya caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.